أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أmا bعd casharkeenna caawo wuxuu ka bilaabmayaa tafsiiru suurati luqmaan aayadda ugu horeyso suuradda waxay ku magacaaban tahay suuraةu luqmaan walaqad aataynaa luqmaana alxikma luqmaan oo addoon saalixa ahaa sida loo badan yahay ayaa suuradda qisadiisa ay ku jirtaa xikmadihiisii iyo qisadaa ilaahay ku sheegay suuradda dhexdeeda ayaa loogu magac daray suuraddan suuratu luqmaan suuratu luqmaan waa suura makiya weeyaan ibnu cabaas sida laga wariyey oo wuxuu yidhi suuratu luqmaan makaa lagu soo dejiyey oo qabla alhijra ayay soo degtay suuraddana marka qur-aanka makiga waxyaabaha uu ka waramaa u badan ay ka waramayso rubuubiyada alle subxaanahu watacaala oo daliil loogaga dhiganayo cubuudiyada inuu alle keliya leeyahay subxaanahu watacaala towxiidka iyo shirkiga oo laga hadlaya mid kastaaba bacthiga iyo axkaamta aakhiro oo iyadana sidoo kale laga waramayo marka arkaanta iimaanka unbu ay ayay suuraddu aada u taataabanaysaa ama ay ugu badan tahay waxyaabaha ay ka hadlayso qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam miim tilka taadaasi aayaatu lkitaabi kitaabka aayaadkiisa waaye kitaabkakitaabkiiday alxakiimi almuxkami ee la sugay hudan haadiyan xaal uu yahay mid hanuuninayo wa raxmatan naxariis xaal uu yahay lilmuxsiniina kuwa muxsiniinta oo ixsaanka la imaado xaal uu naxariis iyo hanuun u yahay aladiina muxsiniintii oo yuqiimuuna oogayeen asalaata salaada wa yu-tuuna siinayeen azakaata zakada wahum iyaguna bilaakhirati aakhirada hum iyaga yuuqinuuna yaqiininayeen ulaa-ika kuwaada calaa hudan hanuun korkiis ayay ahaadeen hanuunka oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wa ulaa-ika kuwaada hum iyaga unba almuflixuuna kuwa liibaanay ah waxaa suuraddu marka ay ku bilaabatay xuruufta muqataca ahee aliflaam miim ama taasiim miim ama xaamiim iyo xuruufahaasna badanaa gadaashooda waxa imaado qur-aanka shanigiisa laga hadlaa marka alla icjaaska qur-aanka ayayna ka mid tahay marka alla wuxuu ku bilaabay suuradda tilka aliflaamiim ka gadaale tilka taadaas aayaatlkitaabi kitaabka aayadihiisii waaye kitaabkii alxakiimi la sugay almuxkami la sugay waxaa laga sugay dhanka akhbaarta oo akhbaartiisa waa sidqi iyo run waxaa laga sugay dhanka axkaamta axkaamtiisa inaba wax jowr ah male cadaalad iyo xikmad ayay ku dhisan yihiin waa kitaab marka dhan walba alla uu ka dhammaystiray wa tamat kalimatu rabbika sidqan wacadlan hudan wa raxmatan laba qira-o mutawaatira ku jirta hudan wa raxmatan in la nasbiyo iyo hudan wa raxmatun in la yidhaahdo oo xamza wuxuu aqriyay hudan wa raxmatun haddii hudan waraxmatan la akriyo labadaba waxaa lagu nasbinayaa xaalo oo hudan haadiyan xaal uu yahay kitaabkaasi mid wax hanuuninayo waraxmatan naxariis xaal uu yahay oo isagoo markaa hanuuninayo oo naxariis sidaa ayuu xaalkiisu uu yahay lilmuxsiniina kuwa muxsiniinta ee ixsaanka la yimid hanuun iyo naxariis xaal uu yahay marka dadka kaleen muxsiniinta ahayn qur-aanku hanuun uma ahan miya maya waa u yahay laakiin lilmuxsiniina waxaa gaar loogu xusayaa iyaga muxsiniintu muxsiniintu iyaga macno gaar ah bay leeyihiin oo macnaha gaarka ah waxa ay tay iyaga ka faa-iideysanayo maadaama ay ka faa-iideysanayaan iyaga iyaga ayaa si gaara marka loogu xusay meeshaas wa ilaa qur-aanku dadkao dhan hanuun buu u yahay jini insiba aladiina lilmuxsiniina laga sifaynayaa aladiina muxsiniinta oo yuqiimuuna oogayeen asalaata salaada wa yu-tuuna siinayeen azakaata zakada bixinayeen labadaa tilmaam baa laga tilmaamay wahum iyaguna yuqi bilaakhirati aakhirada hum iyaga yuuqinuuna kuwa yaqiininaya ah ulaa-ika kuwaadaa calaa hudan hanuun korkiis ayay ahaadeen hanuunka oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanaya ah iyaga unbaa guuleysanayao liibaanayaan markii uu rabbi ka waramay subxaanahu watacaalaa dadkii qur-aanka ka faa-iideysanayay tilmaamahooda iyo qur-aankii laftiisiiba xikmadda uu leeyahay iyo macnaha uu ku fadhiya marka uu ka waramay ayuu wuxuu raaciyey marka dad qur-aankii ka dooranayo waxyaabo kale marka abuu alla wuxuu yidhi wa min annaasi dadkii man ayaa ka mida duul ayaa ka mid ah yashtarii iibsanayaan lahwalxadiidi sheekada mideeda lagu daaho oo iska lahwiga ah ayay soo iibsanayaan intay qur-aankan ka tagaan liyudilla si uu u dhumiyo annaasa dadka can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa si uu uga dhumiyo bigayri cilmin cilmi la-aan wayatakida si uu uga dhigto haa ilaahay jidkiisa husuwan jees-jees si uu ugaga dhigto ulaa-ika kuwaadaa lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo muhiinun wax ihaaneynayo oo wax daraabayo aayaddan laba qolo inay kusoo degtay baa laba macno inay markaa laba qolo inay ka waramaysaa mufasiriintu ay sheegaan waxay u badan yihiin dadkan qur-aanka lahwalxadiidka ku bedeshay in laga wado dadka heesaha iyo muustikada iyo waxyaabahaas ku howlan oo qur-aankii ilaahay subxaanahu watacaala ka mashquulay oo uga mashquulay hees iyo wax la mid ah ibnu cabaas iyo ibnu mascuud iyo tafsiirkoodu sidaas ayuu u badan yahay inkastoo aayadda awsaa awsaafta dambe aakhirka aayadda yacnii ay ku tusayso dadkan la tilmaamayo inay yihiin dad aayaadka ilaahay ku jees-jeesayo gaalaba ah laakiin culimada waxay leeyihiin marka kuwan iyagu tilmaantaa gaalada kuwa lehna waa jiraan oo qur-aankii intay heese ka doortaan haddana ku jees-jeeso isaga iyo kuwa aan iyagu gaalo ahayn oo heesaha un ku mashquulsan laakiin qur-aanka iyaga aan ku jees-jeesaynin labadooda dembi haba kala weynaadaane laakiin aayadda waa shamlinaysaa labada qolaba ee aayad walboo gaalada iyo ka waramaysana tajuru bidaylihaa fii cusaati lmuslimiin dadka muslimiinta cusaada aayad walboo gaala ka waramayso muslimiinta cusaadoodana faraqay ku jiidanaysaa walow yaynanba gaalaba ahaanin iyaga kuwaasi sidaasaa marka culimada marka ay tilmaamayaan haddii aayadda macnahaas laga macneeyo macnaha labaadee aayadda ku jiraa waxa uu yahay aayaddu waxay kusoo degtay annadru bnu lxaari ninkaa marka isaga de wuxuu aaday shaam iyo dhankaas kutub iyo waxbuu soo gatay markaasu wuxuu ka sheekeyn jiray marka wuxuu dhihi jiray moxamed hadduu idinkaga sheekeeyo qur-aan uu idinkugu waramo isagaba asaatiiru lawaliin iyo sheekooyin horew ka warramayaaye anigana idhegaysta faris iyo ruumaan idinkaga sheekaynaa buu dhihi jiray warqadihiisaas iyo suxuftiisaas iyo waxa uu soo gatay ayuu qur-aankii barbar dhigayaa marka wuxuu leeyahay isagana dhegaysta ana i dhegaysta ama isaga ka jeesta oo aniga i dhegaysta oo awalba isaga laftiisa sheeko xariirow meesha ku hayaabuu dhihi jiray ayb labadaa macno marka aayadda waa laga tilmaamay annadr bnulxaaris inay kusoo degtay iyo in aayaddu dadka heeso ay ka waramayso labada macnona laba macnoo saxiix ah weeyaan kan horeyna culimadu u badan yihiin mufasiriinta ayib munaasabada marka aayadda tilka aayaatu lkitaabi alxakiim iyo awsaaftii muxsiniinta iyo aayadaha munaasabada ka dhexaysaana waxay tahay qur-aankii xikmad baa ku jirto dad wanaagsanna waa ka faa-iideystaan dhanka kale waxaa jira dad ay la weyn tahay waxyaabaha ummadaha ay qoreen xikamka iyo ama waxyaabaha iska cantara baqashka ah oo ay qoreen dadkii hore ama iyagu maskaxdoodaba ay ka ay ka keeneen dad ay qur-aanka kala weyn tahay baa jiro kuwaa tilmaantooda ayaa aayadda aayadaha dambena marka ay ka waramayaan hadda lafteeda waad arkaysaa qof aqoon-yahan isku sheegayo oo dadka inuu islaaxiyo rabo oo qoraallo sameynayo oo ama yacnii waxyaabo ka hadlayo lagjaro dhiibayo ama qoraallo sameynaya ad arkaysaa qoraalkiisa oo dhan markaad u dhabogasho xikmado ummado gaalo ah unbuu soo naqlinaa bis weligiis ma ka maqlaysid isaga oo xikmad qur-aan ka sheekeynayo nebiga axaadiidtiisa xikamka ku jira isagoo ka sheekeynayo culimadii muslimiinta xikmaddii ku jirtay isagoo sheegaya ma arkaysid maanta dhan marka wuxuu kaala daba wareegayaa mandela saasuu yidhi mahatma gandia sidaas iyo sidaas yidhi niman marka wuxuu kuu sheegayaa iyagu falsafado iyo xikmado lahaan jiray oo hadda ma dhahayna annaga qofka gaalka ah ama yacnii ummadaha ummadahaan muslimiinta ahayn wax xikmad ah male ma la dhihi karo wax un waa lahaan karaan oo xikmado ah laakiin haddana inaad lamana soo qaado kara ma dhahayne macnuhu waxa weeyaan un qofku inuu ka tago xikmadan qur-aanka oo ilaahay ku waramay subxaanahu watacaala uunan fiirinin nebiga sala allahu calayh waali wasalam xikmadiisa uunan fiirinin culimadii muslimiintaee diinta fahamtay caqligoodii iyo xikmadoodii istimbaadkoodii xagga intuu iska dhigo ee keliya uu rabo inuu ummadda ku islaaxiyo qoom kale falsafadood waa dhib badan tahay ayb qofka marka qur-aankii waxaa la rabaa marka inuu gacanta midig ku qabsado fahmo uu qalbigiisa geliyo oo uu isaga marka kala soo dhex baxo waxyaabaha aadka u khayrka u fiican oo ku jira inuu kala soo baxaa la rabaa ee dadka kale iyagana lahwiga iskaga mashquulsanee hadda aan wax xikmadaba ku mashquulsanayn ee laakiin ciyaarta iyo muustikada ku mashquulsan oo qur-aankii iyo wixii loo abuuray uga mashquulsanna aayaddu waa ka warramaysaa maanta iyada lafteeda dadku lahwiga aaday ugu mashquulsan yihiin ayb oo waxaad arkaysaa qaar xataa fursad ula wax loogu sheego xataa la waayo mar kasta lahwi inbuu ku dhex jiraa musqusha markuu ku jira muusigiibuu dhegaysanayaa banaanka markuu ku jira dhegtay ugu muusigiibaa dhegta ugu jira waqtiba maba haayaba kalen ayb waqtigan yacnii waqtiyadan aan taaganahayna isagana cayaaraha sidoo kale banoonigan isagana marna lagu mashquulsan yahay ciyaaridiisa marna lagu mashquulsan yahay in laga sheekeeyo marna in la daawado lagu mashquulsan yahay ee wixii dadka loo abuurayba ka dho ay ka dhoohan yihiin waxaas oo dhan oo lahwigaa ku sifaysan waa soo gelayaan oo qofku inuu inta ka tago qur-aankii waxaa ku mashquulo ayb wa min annaasi dadkii man ayaa ka mida yashtarii iibsanayo lahwalxadiidi sheekada mideeda lagu daaho oo maalaayacniga ah iibsanayo wuxuu ku iibsanayaa marka qur-aankii buu ka tegayaa iibsigana halkan waxaa laga wadaa yacni waa qaadanayaa shaygu markuu qofka wax lacag markau bixiyo ee uu wax soo iibsado qofku waxbuu soo qaadanayaa wixii aada soo iibsato waad soo qaadataa macnaha marka waxay tahay fahamkii qur-aankii buu ka tegayaa wax daran buu soo qaadanayaa shiraha waxa meesha loo keenay macnahaas baa ku jiro walidalika alwaaxidi kitaabkiisa tafsiiru lbasiidka wuxuu yidhi wayadkhulu fii hada kan waxaa soo gelayo kullu man man ikhtaara lahwa qof kasta oo doorto lahwi walghinaa'a hees walmazaamiira qalabkan muusigada walmacaazifa cala alqur'aani ka doortay wain kaana lafdu warada fi lishtiraa inkastoo lafdigu quraan aayadda uu kusoo arooray gadasho ay kusoo aroortay waxaana uun loo jeedaa istibdaal qur-aankiibuu ka tegay wax kaleu ku bedeshay liyudilla si uu u dhumiyo muxuu marka sidaa u yeelayaa liyudilla si uu u dhumiyo annaasa dadka liyadilana waa la akriyo liyadilla haddii la akriyo inuu dhumo waay isaga inuu dhumo can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa uu dadkii ka dhumiyo bigayri cilmin cilmi la-aan wayatakhida waliyatakhida si uu uga dhigto haa ilaahay jidkiisa husuwan si uu uga dhigto jees jees waddada allana inuu markaa yacni jees jees uu ka dhigto ulaa-ika kuwaada lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo muhiinun wax daraabo oo ihaanaysto wayattakhidana waa la akriyay wayatakhiduhaana waa la akriyay wayatakhiduhaa marka la akriyay yashtarii baa lagu cadfayaa ayb waidaa haddii tutlaa la akrinaayo calayhi isaga korkiisa aayaatunaa aayaadkeenna haddii lagu akrinayo dushiisa wallaa waa jeesanayaa mustakbiran xaal uu yahay mid san taagayo isagoo san taagayo kaan lam yasmachaa kaanahu waaba isaga oo lam yasmac inuunanba maqlin haa aayaadkeenni kaana fii udunayhi dhegihiisa waaba iyagoo ay yihiin waqran culays dhegihiisa waaba iyadoo culays ay saaran yihiin fabashir u bishaaree huu kaasi bicadaabin cadaab ugu bishaaree cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo ugu bishaarayo ayib sifada kale uu leeyahay waxay tahay marka aayaadka alle lagu aqriyaa waa dadbayaa wejigiisao waa jeesanayaa isagoo markaa ka santaagayo waidaa haddii tutlaa la akriyo calayhi isaga korkiisa aayaatuna aayaatunaa aayaadkeenna lagu aqriyo korkiisa wallaa waa jeesanayaa mustakbiran xaal uu yahay mid san taagayo marka kaan lam yasmachaa jumladanna waa iyadana xaalo waaye sida mustakbiran ay xaalo u tahay ayb kaana fii udunayhina waa la mid isti'naafna waa ku bannaan yahay ka-an marka la yidhaahna mukhafafa min athaqiila waaye ismigeedana waa damiiru sha'ni waajibu lxadfi waaye oo markaa kaan lam yasmachaa kaanahu weyaan marka saasa u qadara kaanahu waaba isaga oo lam yasmachaa xaal ownanba maqlinba aayadihii waaba isagoonba maqlin kaana fii udunayhi dhagihiisa waaba iyaga oo waqran culays uu saaran yahay qur-aankii markaa uma soo jeedo ee qalbi hees ku maman oo ay hees ka buuxdo qur-aan uma soo jeedo labadaasna ma kulmi karaan hees in qalbiga uu ku kulmo weyneen weyneyntiisa iyo yacni ku howlanaantiisa iyo qur-aan ma iskeenayaan walidaalika adigu fiiri qof fanaan ahoo heeso iyo qur-aan inta ay isu jiraan ma dhowa ma dhowa sidaa maxaa yeelay zina iyo yacnii hadal xunoo lagu qowlo balwad intaasa isku lamaanan heesta iyo balwadda iyo waxaa isku lamaanan iyo zinada saddexdaasaas isugu xiran yihiin waa yar tahay haddii ay qofka laga waayo mid laga helo kuwa kale laga waayo waa dhacdaa laakiin ma badna sababtuna waxay tahay qur-aan qalbi galay hees meel ugama banaanaanayso hees qalbi ay buuxisayna qur-aankii boos ugama banaana walidaalika culimada aad bay uga hadleen oo waxay yidhaahdeen khinaha iyo heestu qalbiga nifaaq iyo munaafiqnimay ku dhalisaa sida biyuhu ay usoo dhalinayaan cawska oo kale cabdullaahi binu mascuud sidaasaa laga hayaa radia allahu canhu marka waxaa la yaab leh dad dadkii ku tarbiyeynayo iyagu diin sheeganaya ama wadaadnimo sheeganaya itijaah diini ah oo haddana dhahaya muusiga waa xalaal wax dhib male waa iska wada dhahayaan ayaa la yaab leh maxaa yeelay qof akhyaar ahoo diin iyo shanta salaadood jamaaco ku laasimo qur-aan akhristo oo yacni salaado sunno ah tukanayo hees maba u taag helaba iyagii marka waxay rabaan dadki inay masaajidii ka bixiyaan meeshaas marka tiyaatar iyo meel daran markaa inay geeyaan waxyaabahaas marka in laga fogaado qofka fitradiisana uu uga fogaado qur-aankiina sidan buu dhahayaa nebiguna sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi layakuunanna min ummatii aqwaamun ummadeyda waxaa ka mid noqonayo dad yastaxiluuna alxira walxariira walmacaasifa dad bannaysanaya zinada farjiga xariirta iyo heesaha muustikada bannaysto ayaa ummadeyda ka mid noqon doono kuwa dadkaa ka midana wuxuu yidhi wayamsakhu aakhariina minhum qiradatan wakhanaaziir ilaahay kuwa kuwaa ka mida qeyb ka mida dadkaasi khanaaziir iyo wuxuu u bedelaa iyo yacnii iyo daanyeero ayuu u bedelaa maski buu ku ridayaa ayb marka waa in axaadiidta xadiidka bukhaari baa warinayo waana saxiix waxa uu ka hadlayana waa macaasifta iyo waxyaabahaas aroosyada iyo marka lagu jiro dufka iyo gurbaanka iyo dhib ma laha haweenku inay tuntaan sharcigu mararkaas waa ruqseeyey haweenkowna u ruqseeyey haddii marka maxduuraad sharciya iyo laga yacni fog yahay waqtiyada marka afraaxda iyo faraxa uu jiroo kale ama muslimiintu ay guulaystaan iyo kale geeraarka iyo waxaan aan muusikada la soconin dhib ma laha nebiga hortiisa waa laga sameeyey salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi laakiin macaasif muustika iyo nebiga hortiisa lagama garaacin qalabkan iyo waxaan muusigana waa qalab faris iyo ruum iyo ummado kale carabta uga yimid ee carabtu ayagu maba aqooninba marka ayb waxyaabahaas marka in laga fogaado weeyaan culimo badanna kutub bay ka qoreen ee qofkuna fidradiisuu ku garan karaa iyo yacni caqliga saliimka iyo kulli waa lagu ogaan karaa ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati lahum jannaat naciim yacni fabashiruu bishaaree kaa bicadaabin cadaab ugu bishaaree aliimin mulimin xanuujinayo ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban lahum waxay leeyihiin iyagu jannaatu naciimi ta laysugu nicmaynayo jannadeeday leeyihiin khaalidiina xaalayyihiin kuwii waarayo fiihaa jannadaa dhexdeeda ku waarayo wacdallaahi wacadahum ullahu allah u yaboohay wacdallaahi alla yaboohiisa ayuu u yaboohay xaqan dhabnimo ayuu ugu yaboohay alla subxaanahu watacaala yacni xaqan wa xaqa dalika waa sugay alla arrinkaa xaqan sugid buu sugay labadaba waa masder wacdana masder bay ku nasbisan tahay xaqanna masder wa huwa alle alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waa alxakiimu falsan khalaqa asamaawaati khalaqa alla wuxuu abuuray asamaawaati samaawaat buu abuuray ciraryaalo bigayri camadin tiir la-aan ayuu abuuray tarawna tiirka oo tarawna aada arkaysaan ha yacni tarawna waad arkaysaan samadii dheh tarawna waad arkaysaan haa samadii waa ujeedaan tiir ma leh ayb wa alqaa alla wuxuu riday fil ardi dhulka korkiisa uu ku riday rawaasiya kuwo qotomo buuro an tamiida lianlaa tamiida inaynan idinla dhaqdhaqaaqin bikum idinka wa batha alla waa firdhiyey oo waa faafiyey fiihaa fil ardi dhulka dhexdiisa uu ku faafiyey min kulli daabbatin mid kastooo dhulka ku kutubo allaale wuxuu dhulka ku kutubaa xaggiisa waxyaa waxbuu kaga dhulka kaga faafiyey korkiisa wa anzalnaa waxaanu dejinnay min asamaa'i samada xaggeeda maa-an biyaan kasoo dejinnay fa ambatnaa waan dhalinnay fiihaa dhulka dhexdiisa aanu ka dhalinnay min kulli zawjin mid kastoo lamaano aba nooc kastaanu ka dhalinnay nooca oo kariimin aada u wanaagsan oo qurux badan ayaanu ka dhalinnay khalaqa samaawaati khalaqa alla wuxuu abuuray asamaawaati ciraryaalow abuuray bigayri camadin tiir la-aan buu abuuray samadan buu abuuray tiir la-aan tarawna waad arkaysaan haa samadii baad arkaysaan waaba ujeedaan sidaa waa la dhihi karaa ama waxaa kaloo la dhihi karaa bigayri camadin tiir la-aan buu abuuray tiirka oo tarawna haa aada arkaysaan haddaad ka sifayso macnuhu waxay noqonaysaa samadu tiirar ay ku taagan tahay waa leedahay laakiin annagaan ujeedin labada tafsiirna suuratu racdi baan kusoo marnay allahu ladii rafaca asamaawaati bigayri camadin tarawnahaa baan kusoo marnay labada tafsiirna laba tafsiiro ma'huura weeyaan marka tiir aanan ujeedin ama tiir maba lehba waaba aragnaaba samadii naam sidaa in la dhaho wa alqaa waa riday alle fil ardi dhulka korkiisau ku riday rawaasiya kuwa qotomo buuro dhulkii iska qotomo ayuu dhulkii ku riday muxuu saana u yeelayna an tamiida lianlaa tamiida inaynan idinla dheeliyin bikum idinka oo aynan idinla dhaqdhaqaaqin dhulkii haddii dhinac culayska u bato dhinacan kale waa soo leecayaa laakiin buuraha ilaahay dhulka uu ku muday in dhulka uunan dhaqdhaqaaqin bay ugu mudan yihiin wabatha alla waa faafiyey fiihaa dhulkii dhexdiisa min kulli daabbatin daabad kastoo ku faafiyey oo waxaan dhulka soconaya qaar aanan aqoonin kuwa markaa yacnii halaqyo ahoo iyagu yacni xamaarto oo xamaarato ah iyo kuwa markaa biyaha iyo baddaba iyo berrigaba ku nool iyo kuwa markaa afar lugood ku socdo kuwa laba ku socdo iyo kuwa luga badan ku socdo innaga aanan garanayn ilaahay khalqigooda uu sugay intaas daabad kasta xaggeeda ayaa yacni alla dhulka uu ku faafiyey mid kastaana asbaabtii ay u noolaan lahayd buu ilaahay u fududeeyey wax bani aadamo masruufayana male qaarkood bani aadamka maba ka warqababa nacam haddana ilaahay baa risqigooda halkaa ugu geeyo nacam horumar kasta oo la gaaro iyo wax kasta oo bani aadamku uu sheegto bani aadam waxa daabad dhulka ku socdaa ma masruufi karo mana maamuli karo marka ilaahay qudradiisa xaggeeda in loo soo jeesto w oo bani aadamkan la weyneynayo laga jeesto xaggiisa laga soo jeesto oo tafakur badan la sameeyo wa anzalnaa waxaanu dejinnay min asamaa'i samada xaggeeda maa-an biyaan kasoo dejinnay fa ambatnaa waan dhalinay fiihaa ardadii dhexdeedaanu waxaanu kasoo dhalinay min kulli zawjin nooc kasta oo dhir ah baanu kasoo dhalinay kaas oo kariimin xasanin qurux badan ayaanu kasoo dhalinay haadaa khalqullaahi fa aruunii maadaa khalaqa aladiina min duunihim haadaa kan lasoo sheegay khalqullaahi ilaahay abuuristiisii waay kan aan soo sheegnay waa abuuristii alle abuuristii alle marka waxaan aan u jeedno ma abuuristii alle ah macnaha maye waxaa laga wadaa haadaa khalqullaahi makhluuqullaahi kan lasoo sheegay ilaahay wixii uu abuuray waaye macnuhu sidaas waay leanna khalqigu waa masder khalaqa yakhluqu khalqan masderkana waxaa laga laqbeeyaa macnihiisii asalka loo dejiye xadadka yani macnihiisi asalka loo dejiye ficilka iyo macno kale oo ismu mafcuuleyn laga laqbeeya labadaba luqada carabiga waa ku suuragal oo waxay yidhaahdaan masderka isagaa asaloo ficilka u asala walmasdaru aslu waayu asli wa minhu yasaaxu ishtiqaaqu lficli isagaaba ficilka asal u ah marka masderku macno ficilo wataa zaman baan la xiriirin isagay ficilka waxay ku kala duwan yihiin ficilku zamanaan la xiriiro kan laakiin dhacdadii waa sheegayaa laakiin zaman ma ku tusaayo isaga marka haadaa khalqullaahi macnahaas markaan ka macnayno wuxuu macnuhu noqonayaa haadaa kani khalqullaahi ilaahay abuuristiisii waaye ee abuurista alle inaga maarki karno waa sifo isaga ku tacalluqdo hadda macnaha kalea loo jeedaayo haadaa khalqullaahi ilaahay makhluuqiisii waaye waaye waxaan aada arkaysaan samadan iyo dhulkan iyo dhirtan aada arkaysaan waa wixii ilaahay uu abuuray waaye macnuhu ee fa aruunii itusa maadaa maxaybow khalaqa abuuray aladiina kuwii min duunihi isaga kasoo haray waxa isaga kasoo haray bal waxay abuureen bal itusa bal ee addaalimuuna kuwa dulmiga falay ee cibaadada booskeeda boos aan ahayn dhigay fii dalaalin baadi bay ku sugan yihiin dhexdeeda baadida oo mubiinin aad yacni cad yacni ninkii allaha wax abuuray ka tegay waxaan wax abuurin caabuday baadi cad buu ku jiraa w ayb haadaa kani khalqullaahi ilaahay makhluuqiisii wixii alla uu abuuray waayo kuwaan lasoo sheegay fa aruunii itusa maadaa khalaqa maadaadan marka laba waxba waa ku bannaan tahay maadaa bimacna ladii in laga dhigo iyada dhan in ismu mawsuul laga dhigo iyada dhan marka in ismu mawsuul laga dhigo waa luqatun qaliilatun dakarahaa siiba weeyhi uu sheegay w haddii sidaa laga dhiga marka waxay noqonaya fa aruunii itusa maadaa ay ladii kii itusa khalaqa aladiina kuwii uu abuuray min duunihi isaga ka soo haray marka maadaa bimacna aladii baa laga dhigaya haddii aladii laga dhigana khalaqa iyo jumlada ka dambeysana waa silsilatu lmawsuul laa maxala laha min alicraab waxaa kaloo bannaan in maadaada laga dhigo istifhaam in laga dhigo maada istifhaamiya laga dhigo daadana mawsuula laga dhigo oo macnuhu uu noqdo faaruni itusa bal maa ay maa maxaybaa maa maxaybaa daa ay ladii kii ou yahay khalaqa aladiina kuwii ay abuureen min duunihi isaga kasoo haray waxay abuureen muxuu yahay bal itus bal ee addaalimuuna kuwa dulmiga falay fi cibaadada booskeeda boosaan ahayn dhigay fii dalaalin baadi dhexdeeday ku sugan yihiin baadida oo mubiinin cad walaqad aataynaa luqmaana alxikmata an ishkur lilah waman yashkur fainamaa yashkuru linafsihi waman kafara faina allaha ganiyun xamiid walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah aataynaa waxaanu siinay luqmaana luqmaan waxaan siinay alxikmata xikmad baan siinay xikmadda marka waxaa loo jeedaa ay alcaqla waalcilma waalcamala bihi caqli iyo cilmi iyo camalfal iyo walisaabata fi lumuuri iyo arrimaha inuu asiibo siday ahayd u asiibo luqmaan marka nebi miyuu ahaa addoon saalixa miyuu ahaa war badan baa ku jiro waxaana xoog badan nebi inuunan ahayn ee addoon saalix oo ilaahay xikmad siiyo cilmi baray inuu ahaa ayb oo culimada marka yacni xakiim inuu ahaa waa laysku waafaqay leanna allahba sheegay ee nebi walam yakun nebiyan laakiin nebi ma ahayn cikrima unbaa iyo qaar ka mida culimada waxay yidhahdeen nebi buu ahaa akharu ahlilcilmi marka inuu addoon saalixa uu ahaa bay u badan yihiin iyow u dhashayna waa baxhi kale se iyow ahaa waxaa la yidhaha marka wuxuu ahaa luqmaan wuxuu ahaa nin marka dhulkan masar iyo suudan iyo ayuu joogi jiray nin madow ayuu ahaa saasaa la yidhi oo afrikaan sidaasay marka u tilmaameen aathaarta yacni tafsiirka maathuurka iyo saasoo kale ayuu ku yimid shaqadiisana waa ka hadlaanoo faryaamo iyo loox qore ayuu ahaa qaar baa dhahayo raacibou ahaa qaar baa dhahayo waxyaabo kalena marka way tilmaamaan qaar waxay leeyihiin dharka iyo waxyaabahaasuu toli jiray ku shaqaysan jiray aduu siday ahaataba addoon saalix oo ilaahay xikmad siiyey buu ahaa marka waxay yidhaahdaan luqmaan nuubi bou ahaa bay dhahaan nuubi nuubiguna waa dadkan suudaanna waa degaan meelaha masar lafteeda qeybay ka degdegaan ugandha iyo dhulkaanna waa degaan hadda lafteeda qabiilo jirta waayo nuubiyiinaa la yidhaha iyaga xataa dad muslimiinay badanay leeyihiin qoladan muslimiinay u badan yihiin filayaan aduu nin saas inuu ahaa baa la tilmaamay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe aataynaa waxaanu siinay luqmaana luq marka xikmada iyo cilmiga ninkii ilaahay siiyo wayn wax midab ku xiran maaha wax qabiil ku xiran maaha wax meel ama magaalo ama deegaan ku xiran maaha ilaahay ciddii uu doono waa nuur dadka uu qofka uu doono qalbigiisa uu ku tuurayo cid ka celin karto ama u diidi kartana ma jirta dadka marka waqtigan hadda waxaa iskaga bata cunsurinimada iska badatay qofka waxaa laga yaabaa saxaabada laftooda marka laga hadlayo dadka madmadoob oo kale marka la yidhaha bilaal adoon wuxuu ahaa yani xabashi buu ahaa nin madoob buu ahaa xoogaa inuu isxijiyaa laga yaaba oo u tacasubo qof dadka madoob marka uu yidhaahdo marka dadka madoob waxbay dheer yihiin dadka cad iyo ama kuwan caddaankaana qaarkood inay yidhaahdaan marka madowgu qiimo male ama wax bilaasha waaye iyo hadhow marka mar walba uun qof walbaa cirqi iyo casabiyad baas iyo laysaga jiran oo dadka qaarkood hadda ay kuleeyihiin war carabtan iyo waxaan naga dhaaf afrikaankaana anaga noo roon isku midabaan nahay dad madmadoob waay ayagaa noo dhaamay kuleeyihin war wax kuu dhaamo iyo qofka yacni midab iyo cirqi iyo waxbaha feerinine waxa aad feerinaysaa ninkii ilaahay xikmad iyo diin iyo wanaag uu siiyey qofkaas uun yaad adigu waxaa tihiin islaamnimo iyo iimaan aad ku walaalowdeen ama ha madoobaada ama ha caddaado islaamkuba waxaa dad badan ay kusoo islaamaan waxay tahay islaamku waxaas oo dhan oo isu keenaan markaasuu wuxuu ka dhigaa dad walaalo oo waxaasba ilowsan walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqaha aataynaa waxaanu siinay luqmaana luqmaana alxikmata ayaan siinay xikmad an ishkur xikmaddii baa la fasirayaa ey ushkur shukri lilaahi alla ku shukri xikmadda la siiyey waxay tahay rabbi ku shukri rabbigaa ku shukriyo caabud waman qofkii yashkur shukriyo fa inamaa wax kale maahna yashkuru wuu shukrinayaa linafsihi unba u shukrinayaa nafsadiisa unbaa ku dheefsanayso waman qofkii kafara diido alle oo ku kufriyo fa ina allaha alla haniyun alla addoommadiisa ka maarmo waayo xamiidun maxmuudun la mahadiyo xikmaddii marka sidaa weeyaan inaad rabbi ku shukri qofkii shukriyana shukriga nafcigiisa isaga uu noqonayaa waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduhu yaa bunaya laa tushrik biاllaah wadkur xus id waqti qaala uu yidhi luqmaanu luqmaan libnihi wiilkiisii uu ku yidhi walxaal huwa isaga oo yaciduhu waaninayo yaa bunaya wiilkaygiyow laa tushrik hala wadaajinin billaahi alla shay-an waxba hala wadaajinin ina shirka wadaajintu la dulmun dulmi ilaahay keyrkii wax lala wadaajiyaa la dulmun dulmi waaye dulmiga oo cadiimun aada u weynin badan waanadii marka wuxuu ku bilaabay shirkiga inuu ka waaniyo meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa dhowr arrimood arrinta koowaad waxay tahay qofka inuu dadka uu dhalay isaga ilmihiisa ama awlaadiisa ama ummadda xuquuqda ku leh inuu diinta uga tago oo dardaaranka uu siinayaa inay noqdaan kow diinkooda inuu noqdo suuraة الbaqara waxaan kusoo marnay wwasaa biha ibraahimu baniihi wayacquubu yaa baniya in allaha اstafaa lakum اdiina falaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun nabiy llaahi ibraahim markuu dardaarmayo war towxiidkaas ogaada war towxiidka ogaaduu ku dardaarmay yacquub sidoo kale am kuntum shuhadaءa id xadara yacquub almowtu id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdii buu u dardaarmay maxaa gadaashay cuni doontaan iyo sarahan seed yeeli doontaan iyo shaqada ma la wadi doonaa iyo nin iyo maalkiis waa israacaan iyo oo sidii maalka ninku ii lahaa uga shaqeey jira loogama shaqeynayo iyo baabkaas iyo waxaas markaa wax kalaa uga weyn maalkii dabcan in la xanaaneeyo in laga dardaarmaa dembi ma ahan laakiin towxiidkaa ka horeeya nabiyullaahi yacquubna waxaan soo marnay athar uu warinayo imaamu lbayhaqi markii nabiyullaahi yacquub wiilkiisii yuusuf loo soo sheegay oo loo bishaareeyey waa kii markaas yidhi calaa ayi millatin taragta yuusuf wixii ugu horreeyo warsaday waxay ahayd maadaama ay waqti dheer ismoogaayeen yuusuf diinteebaad uga soo tagtay buu yidhi isagoo ku taagan markaasuu yidhi cala alislaam islaamnimadaan uga soo tegay markaasuu yidhi al-aana tamat innicmatu nicmada hadday taam noqoto tahay buu yidhi lianna haddii qofkii uu diinkii ka baxo ilaahan ka magan galnaye ee aada adigu markaas ogaato inuu nool yahay oo barwaaqo haysto boqor noqday waxba makuu taraysa haddiiba uu kaa gaaloobay cunugu waxyaabahaas marka in aada loo milicsado waayo halkanna dardaaranku meeshaasaa ugu horeyso shaydaanka yownan kugu sheekaynin adiga dhib male dhul muslimaa joogtaa awalba ninkan yacni ilmahan aad ka tegaysaa dhul muslima unbaad uga tegaysaa waa iska kolley islaamku waa iska haysan doonaan fidnadu waa badan tahay sidaas ha u qaadanin marnaba dardaarankaaga koowaad sidaas ha noqoto wadkur xus id waqti qaala uu yidhi luqmaanu luqmaan libnihi wiilkiisii uu u yidhi walxaal huwa isaga oo yaciduhu waaninayo yaa bunaya wiilkaygiiow laa tushrik ha la wadaajinin billaahi alleh yacni wixii isagu uu lahaa alleh cid kale ha ugu darin waxba shirki marka iska ilaali waxaad ka waanisaana waa shirki waxaa ku waanisaana waa towxiid saa inay noqdaanaa la rabaa aayaddaasna marka nabiyullaahi ibraahim qisadiis waa towxiidkii aayaddanna shirkigiibuu ka celinayaa marka waxa la sameeyo waxaa ugu xun labadoodana waa islaazimayaan haddii shirkiga laga celiyo towxiidaa la faray haddii towxiid la fara khaalis ana shirki waa laga reebay ina shirka shirkiga wadaajintu ishraagga ilaahay loo sameeyo wixii uu lahaa cid kale lala siiyaa la dulmun dulmi waa dulmiga oo cadiimun aada u weynin badanoon geedba loogu soo gambanin maxaa yeelay cibaado booskay leedo laga qaado boos kale la dhigay waay marka aayaddan buu nebiga usoo celiyey suuratu suuratu lancaam aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa-ika lahum lmnu aayaddaa markay soo degtay asxaabta waa baqeen oo waxay yidhaahdeen midkeebaan yacni iimaankiisa aan dulmi ku dheehin dulmiga waxay u qaateen macaasida markaasuu yidhi alam tasmacuu qowla alcabdi saalix miyaydnan maqlin ina shirka la dulmun cadiim shirkiguba waa dulmi marka bidulminta suuraddaas ku jirto waxaa lagu fasira aayaddan shirkigaa laga wadaa marka ninkii iimaankiisa aan shirki ku dheehin waa badbaada aakhiro ninkii iimaankiisa shirki ku dheehana ma badbaadayo meeshaas marka xigmad weyn baa ku jirto waxaa dhici karta qofku in iimaan iyo shirki inuu isku daro dad badan marka arrinkaas waa diidayaan waxay leeyihiin war qofkan isee shirki shirkiga marka la sheegayo maba u maleeyaanba shirkigu qof muslim ah inuu ka dhici karo shirki qofka isagoo muslim ah baa laga yaabaa inuu shirki talabuso haddii shirki uu dhex galana waa dembigii ugu weynaabuu dhex galay waa ka suurtoobaa inuu shirki dhex galo marka waa inaad shirkigana barataa iskana ilaaliso wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalathu umuhu wahnan calaa wahnin laba aayad baa marka la dhexgeliyey qisadii luqmaan ayb labadan aayadood marka sacad bay ka waramaysaa suuratulcankabuud baanaan kusoo marnay oo kale wawasaynaa waanu u dardaaranay alinsaana insaankii baanu u dardaaranay biwaalidayhi baanu ugu dardaaranay labadii dhashay xamalad way xambaartay ummuhu hooyadii hu isagii ayay xambaartay qofkii hooyadii baa gaar ahaan loo sheegay wahnan ayay ku xambaartay wahnan dacfi dacfiga taagdarrida oo calaa wahnin dacfi iyo taagdarri korkeed ah wa fisaaluhu naaska go-itaankiisuna fii caamayni fii caamayni fi inqidaa'i caamayni laba sanood laba sannadood go-itaankooda dhexdooda u ahaaday anishkur lii dardaarankii marka waa kan ey ushkur shukri lii aniga igu shukri waa ku abuuray ileene waliwaalidayka labadaada waalid ee ku dhashayna u shukri tarbiyadaada iyo barbaarintaadaay sabab u yihiine ilaya aniga intii ka unba almasiiru ahaanshaha uu ahaaday oo xaggayga haddii soo ahaanaysaan usoo ahaanaysaan wain jaahadaaka hadday kugula dadaalaan calaa an tushrika calaa an tushrika inaad wadaajisid bi aniga aada ila wadaajisid cibaadada maa shay laysa laka uunan kugu sugnaanin adiga bihi maaga dhexdiisa cilmun wax cilmi ah hadday sidaa kugula dadaalaan falaa tudichumaa ha adeecin labadii waalid wa saaxibhumaa la dhaqan oo la saaxiibtan fi dunyaa adduunyada dhexdeeda macruufan sixaaban la saaxiibitaan macruufan la yaqaano oo la yaqaano sharcigana lagu yaqaano curfigana lagu yaqaano kula saaxiibtan watabic raac sabiila man axad jidkii raac anaaba noqday ilaya aniga iisoo noqday jidka ou qaaday qaad oo waalidkaa marka kufri hadday kugu xambaarayaan jidkooda ka leexo qofka wanaagga kuu sheegaya raac dariiqiisa iyagana adduunyada wanaag kula dhaqan uma markaa dabadeed ilaya aniga intii kaa unbaa marjicukum noqodkiinu ahaaday fa unabi-ukum waan idinkugu waramayaa bimaa wixii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynaysaan labadan aayadoodoo marka xaqii waalidka lagu tilmaamay gaar ahaan hooyadii waay wawasaynaa waanu dardaaranay al insaana insaankii baan u dardaaranay biwaalideyhi labadii dhashay baanu ugu dardaaranay xamalathu way xambaartay ummuhu hooyadii baa xambaartay waa uurkii wahnan dacfan ayay ku xambaartay dacfi taagdarri taagdarrida oo calaa wahnin taagdarri korkeeda ahaatay kulamaa ilmuhu uu soo weynaanayo waa culaysku waa ku badanayaa waana sii taagdarraynaysaa marka wahnan calaa wahnin wahnantaani masder ahaan bay ku nasbisan tahay masderkaasi marka maxaa caamil u ah caamilkiisii de xamalad huda waayo lianna uurkaas iyo xambaarkaa waxaa laga fahmaa dacfi sow maaha way taag daraysay wahnan taag darayn saasay ka dhigan tahay marka ayb taag daraynta oo calaa wahnin taagdar taagdarra korkeed ahaatay wa fisaaluhu naaska go-itaankiisuna fii caamayni laba sana fi inqidaa'i caameyni laba sano go-itaankooda dhexdeedu ahaaday oo ilmihiina naaska laba sano uga go-ah marka uurkiina waa wahni iyo dacfi nuujintiina waa ku iyadana waa dacfi kale oo marka uu jaqo iyada nafaqadeediibuu la qeybsanayaa markaasaa yacnii dacfi iyo wadna garaac iyo intaas marka waxay u baahanaysaa nafaqo badan bay u baahanaysaa taa lafteedii markaa hooyada gaar iyada saasaa loogu soo loogu sheegay anishkur lii ey ushkur dardaarankiina waa kan marka wasayna alinsaana biwaalideyhi baan ugu dardaaran maxaa loogu dardaarmayna anishkur lii ani igu shukri horta rabbigii ku abuuray baan ahayba waa la leeyahay waliwaalideyka labada labadii ku dhashay labadaada waalidna ku shukri oo abaalkooda ha abaal dhicin sababtoo a tarbiyadaada iyo koriimadaaday sabab u ahaayeen waalidku hadduunan kusoo korinin ka waran ma laga tegi karaa xaq male miya waa leeyahay xaq leanna adiga wujuudkaaga ilaahay adduunka ku keenay ayagu sabab kaaga dhigay dadka qaar waxay weydiiyaan aabbahay weligiis waxba ima siinin waa i nacay meeluu igu tuuray dad kalea isoo koriyeen san yeelaa buu ku leeyay aabbahaa waa aabbahaa mar walba nacam asaga hadduu xaqii lagu lahaa dayacay ilaahay asaga waa u qabsanaa ka dhalan maysa adiga kaaga inaad ka dayacda marka nacam oo qofkii adiga hadduu xaqiisi xaqii aad ku lahayd kugu khiyaanay adiga ha ku khiyaanin xaqa uu kugu leeyo kasoo bax ayb ee hooyada iyada de wax kalaaba ilaahay ku abuuray oo hooyo inay ilmaheeda iska tuurto iyo ama ay ka tagtaa ma badna waa qaab daran unbay ka imaan kartaa oo aad shaad u ah shuduud zaa-id ah ayb ilaya aniga intii kaa unba almasiiru noqodka ou ahaaday wain jaahadaaka hadday kugula dadaalaan labadaada waalid calaa an oo ay kugu dhibaan calaa an tushrika inaad wadaajisid bi aniga ila wadaajisid maa shay laysa laka ounan kugu sugnaanin bihi ay fiihi shaygaa dhexdiisa cilmun wax cilmi ah waxaadan cilmi ulahayn shirki samee hadday ku dhahaan ama macsi sameey ha yeelin falaa tudichumaa ha adeecin marka waalidkii shirkina lagu adeeci maayo macsina lagu adeeci maayo wixii kasoo haray laakiin waa lagu adeeca shayga mubaaxa ah ka waran marka shay iska mubaax ahoo iska bannaan ayuu ku yidhi sameey waajibuu isku bedelayaa leanna maxaa yeelay waalidka daacadiisaa waajib ah nacam shaygan dembi ma aha waxaa sameey hadduu ku yidhi awalna mubaax ou ahaa hadda inaad waalidka u istaagtid ood markiiba wixii fulisid waajib bay kugu noqonayaan waalidkii markaa xaalkiisu marka isagu sidaa weeyaan ilaa nebigu wuxuu gaarsiiyey jihaadka fardu kifaayaha ah haddii qofka la yiraahdo yacni inuu in ilaa iyaga ay u idmaan inuunan u bixi karin waa kii yidhi fafihimaa fajaahid nabiga sal l slam laba waalid ma leedahay haa iyaga waxaad jihaadka ka raadinaysid ayaga ka raadi buu yidhi oo iyagaad ka helaysaa markaas nacam riwaayo kale waxay leedahay adxikhumaa kasoo qosli waalidkaa kamaa abkaytahumaa saad uga oysiisay waalidkaa uga soo farxi orod bax sidaa buu ku yidhi marka xuquuqdooda meel weyn buu ilaahay gaarsiiyey aakhira zamanka marka la gaarana cuquuqulwaali waalideynku waa bataa waxyaabaa sharaadu saacay ka mid tahay nacam ilmo yaroo waalidkii dhalay la murmaayo oo qofku markuu saan u fiiriya yaa wax dhalay yaa la dhalay midna aan la gera karin oo uu leeyahay aniga saanaan wax u arkaa hadda adiga saas wax u aragta ana saanaan wax u arkaa waalidkii uun la tirsanayo wax dadku ay aqoon jireenna ma aha laakiin ma sanadba sanadka ka dambeyso inuu badanayo nusuusta waa tilmaanta wa saaxibhumaa la dhaqan fi dunyaa addunyada dhexdeeda kula dhaqan macruufan sixaaban la dhaqmitaan macruufan la yaqaano wanaagsan waa hadday gaalo yihiin baa laga hadlaa wanaag kula dhaqan adduunka gaalnimadii ha ka yeelin laakiin xuquuqdii kale u gud iyagoo gaalo ah asmaa binti abi bakar nabigay u timid sala allahu calayhi wasalam markaasi waxay tidhi inna ummii atatnii hooyaday baa ii timid weliba waxay u timid waqtigii heshiiska lagu jiro zamanulhudna ayay madiine ugu timid wahiya raaqibatun buu yiri waana waxbay iga rabtaa oo inaan xiriiriyo iyo wax siiyo ayay rabtaa ee rasuul allow seen yeelaa iyadana waa gaale maxaan sameeyaa markaasuu wuxuu yihi nabiga silii ummaki hooyadaa xiriiri wax ku sadaqayso wax sii meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa waalidku gaalba ha ahaadee xiriirintu waa leeyahay gaalnimadiisa ma ku dhacayso xuquuqda uu lahaa shirki iyo gaalnimo iyo wixii macsi un baan laga yeelaynin waxyaabaha marka waalidka birigiisa ka mida waxaa ka mid ah in la adeeco isaga waxaan wixii aan dembi ahayn waxaa ka mida marka uu faqiir yahay ood adiga waxhaysato inaad masruufto waajib masruuf waajib oo kugu yeelana mucsir haddii uu yahay waalidkaaga waxaa ka mid a marka inaad yacni waxa wanaagsan ee ama haddaad diin barto iyo wax fiican inaad u sheegtay iyo isagaaba ugu owleysan markuu dhintana wuxuu leeyahay markaa de wixii waajibaad lagu lahaa ee isagoo aan iska bixinin ou dhintay in laga bixiyo waajibaadkaa marka maxaa ka mid a deynta alle kuleeyahay tan dadka kuleeyihin haddii zakadii iyadoo aan marka isagoon bixinin uu ka dhintay oo kale u degdeg ka bixi zakadii si aan loogu qabsanin waxaa ka mid a inaad yacni haddii xaj uunan xajinin oo kale soon haddii lagu lahaa oo kale oo isagoo awoodi karo makansan karo uunan soomin yacnii qallada inuu iska soo guda isagoo awoodo ayuu dhintay waa laga soomayaa waxaasoo dhan birulwaalideynkay ka mid yihiin in loo duceeyo oo mar kasta yacni ducadiisa un aada ku wado mar walbo nolol iyo geeri ama ha noolaada ama ha dhinto waalidku taasuu leeyahay bani aadamka deynta ay ku leeyihiin in laga bixiyo waxyaabaha ugu daranay ka mid tahay nacam laakiin haddii waalidku markuu dhintaba aada neef geela intaad soo qaadood iska qasho oo dad iskugu keento oo tira meesha nin weyn baa ku dhintay aan muujiyo aada tiraahdid oo deyntiisana aadanba war u hayninba waajib diin in lagu leeyahay in kale in xaj lagu lahaa iyo ma isweydiiyaan dadka dawaana deyn ilaahay ku leeyahay waa ogowheen haddii dadka marka la yidhaha war waxaan iska dhaafa oo waalidkii xuquuqdiisaan deymahan lagu leeyahay iyo ka gudana waxaa laga yaabaa inuu ku yidhahdo adu sadaqadaa diidantahu ku dhahaya la yaab waalidkii in la furto meeshay ku xumaatay ama in lagu ihmaaliyaa ay ku fiicnaatay in la furto waalid xayiran in la furto leanna nabigu sal l ly slam wuxuu yihi nafsu lmu'mini mucallaqatun bidaynihi buu yihi nabiga sal l slam qofka mu'minkaa nafsadiisu deyntiisay u xiran tahay waalidkaa oodan deyntiisa ihtimaam seenin ood shan neef oo geela aada ku kor birayso maxaa u qabatay marka sadaqada aada sheegaysaa marka ha kuu dambayso wixii sadaqa ahe horta waajibaadkan ka xalli isaga lagu leeyahay nacam markaasna si fiican wax ugu sadaqee sadaqada lama diidayo nacam ya uma ilaya marjicukum watabic raac sabiila man axad jidkii raac anaaba noqday ilaya ani xaggayga usoo noqday uma markaa dabadeed ilaya aniga intii ka abaa marjicukum rujuucukum noqodkiinu uu ahaaday fa unabi'ukum waan idinkugu waramayaa bimaa kii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna inaad samaynaysaan yaa bunaya inahaa in taku midqaala xabatin dardaarankii baa loo soo laabtay markaa luqmaan yaa bunaya wiilkaygiyow yaa bunayi yaa bunaya labadaba sax laba qiraao mutawaatirana wey inahaa xumaanta aada la timaado damiirka halkaasaa loo celinaya xumaanta lama sheegin laakiin waxaa la yidhi isagiibaa wuxuu ku yidhi su-aal ay isaga iyo wiilkiisa isdhaafsadeen wey oo wuxuu yidhi aabow haddaan dembi galo oo wax yar uu yahay dembigaasi ka warran ma imaanaysaay wuxuu yidhi yaa abati in camiltu lkhadii'ata xumi haddaan sameeyo xaysu laa yaraanii axadun meel uusan qofna ay arkaynin kayfa yaclamuha allaahu ilaahay see u ogaanaa buu yidhi wiilkii baa su-aashaa weydiiyey markaasuu sidan yidhi yaa bunaya wiilkaygiyow inahaa ina alkhadii'ata gefka marka gef baa loo celinaa leanna qisadaa gefkii ku socoto inahaa ina alkhadii'ata gefka inta ku hadday ahaato hiya iyadu mithqaala xabatin xabad wax la eg la miisaan eg min khardalin oo geedka khardalka la yihaha iniintiisa la eg hadday ahaato fatakun ay ahaato markaa fii sakratin dhagax dhexdiisa la geliyo dhagax sisib a dhexdiisa ay ahaato ow amase fi samaawaati samaawaat dhexdeeda ay ahaato ow amase fil ardi dhulka dhexdiisa ay ahaato ya-ti la imaadee bihaa iyada allaahu alle alla keenee un waa keenayaa waana soo xaadirinayaa in allaha alle latiifun weeyaan alla addoommadiisa u turo khabiirun ama latiifun mid aad cilmigiisu latiif u yahay oo aad uga warqaba addoomihiisa waaye khabiirun guntooda hoosena og waaye aayaddan muraaqabaa ku sugan in ilaahay la muraaqabeeyo mar kasta layska jiro xumaanta aada samaynayso inuu kuu jeedo meel la-aan inaynan dhacaynin ayaa aayadda ku jirta marka wuxuu leeyahay alla yaa bunaya luqmaan wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiyow inahaa ina alkhadii'ata gefka qofku uu samaynayo inta ku hadday ahaato hiya iyadu mithqaala xabatin mithqaala marka waa la nasbiyey hadii la nasbiyo taku ay hiya khadii'adaa loo celinaa ama haada mithqaala xabatinna waa khabarkii kaanada waxaa kaloo la akriyay inahaa in taku mithqaalu xabatin mithqaalu haddii la akriyo qura-a badan baana sidaa akrisaye macnuhu waxau noqonayaa kaanadaa taamo noqonaysa markaasi oo markaa waxaa weeyaan waduu tamaami maa birafcin yaktafi marfuucay ku gaabsanaysaa inahaa ina alkhadii'ata intaku in wujidad haddii la helo waayo markaas mithqaalu xabatin haddii la helo xabad wax la eg haddii la helo oo min khardalin geedka khardalka iniintiisa ah geed aada mirihiisa u yaryar yahay waayo dhulkan carabta aad baa looga helaa yacnii ma waa iska mashhuur waddankan laftiisa waa ooli jiray nacam oo geedaha marka yacni geed aada mirihiisa u yaryar yahay intaa hadday la ekaato fatakun ay la eg tahay fatakun ay ahaato fii sakratin dhagax dhexdiisa ow amase fi samaawaati samaawaat dhexdooda ow fil ardi ama dhulka dhexdiisa ya-ti la imaadee bihaa iyada allaahu alla la imaadee waa keenayaa marka waxa aada geysato meelna kaagama baxsanayaan oo ilaahay waa kii soo xaadiriya un suuratu almujaadalan waxaan ugu tegaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu yidhi axsaahu llaahu wanasuuh yowma yabcahuhum allahu jamiica fayunabi'uhum bimaa camiluu axsaahu allahu wanasuuhu ilaahay waa u koobay waxa ay sameeyeen wanasuuhu ayagana waa hilmaameen marka ilaahay subxaanahu watacaala de waa in layska jiraa in allaha alle latiifun weeyaan mid cilmigiisu aada latiif u yahay waxyaabaha daqaa-iqda ah mid og waayo alleh khabiirun oo haddana gunta hoose oo dadka waxa ku jira quluubtooda mid aada u og weeyaan alla subxaanahu watacaala wuu soo bixinayaa waay waxa dadka laabahooda iyana ku jira yaa bunaya aqimi الsalaata wأmur bاlmacruufi wanha can اlmunkari wاصbir calaa maa asaabak yaa bunaya wiilkaygiiyow aqimi salaata salaada oog waamur far bilmacruufi macruufka far wanha reeb can ilmunkari munkarka reeb wasbir sabar calaa maa kii korkiisa ku sabar asaabaka kugu dhaco ina dalika kaagaasi min casmi lumuuri umuuraha kuwooda loo qasdow ka mid yahay waxyaabaha la daneeyo oo loo qasdo ayay ka mid tahay taas halkana marka salaada iyo alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar iyo sabar saddex shay oo lagu liibaanuu faraya yaa bunaya wiilkaygii waa qimi salaata salaada oog shirkigii waa kasoo reebay feeri muraaqabada ilaahayna waa soo baray oo war ogow buu yidhi wax kastood samaysayn rabbi ku ogyahay meeshaa markuu marka cadamada ilaahayna qalbigiisii ku weyneeyey camal ilaahay lagu caabudo bacda tawxiid salaada u qiimo badan kaasuu u sheegaya yaa bunaya wiilkaygiiyow aqimi salaata salaada oog waamur far bilmacruufi macruufka far wanha reeb can ilmunkari munkarkana reeb oo dadka ka celi macruufka far munkarka reeb wasbir sabr calaa maa asaabaka wixii ku asiibana ku sabr meeshaa marka alwaaxidi fi tafsiirkiisa basiidka wuxuu ku yidhi fii hada daliilun aayadani waxaa ku sugan daliil ana khawfa almakruuhi laa yanbagii an yamnaca min almri bilmacruuf wannahyi can lmunkar qofka inuu macruufka faro munkarka reebo yacnii maahan inay ka celiso wax dhibaataa kugu dhacayso dhibaatada dabcan de waxaa weeyaan wax adiga makruuh oo nafsadaada ku adag ayaa haddaad macruufkan farta kugu imaanayo inuu uga taga ma aha leanna wasbir calaa maa asaabaka la yidhi waxaan ku asiibaya ku sabar ayb ilaa an yakhaafa makruuhan laa yutiiquhu walaa yaxtamiluhu ilaa inuu yahay shaygaasi shay ma yacni makruuh ah oo la nacayo oo laakiin uunan awood u lahayn una dulqaada karin maahan ee mararka qaar baa balaayooyinka qaar qofka uunan u dulqaada karin oo laga yaabaaba in uu marka xoogaa la imtixaanaba inuu dhinaca kale u weecdo ee haddii marka nafsadaada aada saa ka dareemaysid arrinkana inuu sidaa yahay aada dareemaysid waxba markaas yacni nafsadaada waxaan ilaahay subxaanahu watacaala qudradaada wixii ka baxsan rabbi kuuguma kalifin macnaha marka axaadiidta qaarna sidaasay tilmaamaysaayo man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastadic fa bilisaanihi fain lam yastadic fa biqalbihi sidaas waay marka maraatibtiina labadaas marka waa isgarab soconayaan laakiin xoogaa adduunyo yaroo kaa nuqsaanta iyo cay lagu caayo iyo waxyaaba aada ixtimaali kartood u dul qaadan karto maahan inaad uga tagto alamru bilmacruuf wanahy can lmunkar haddii ay dhacda haddana marka adoo shayga aada og tahay nafsadaada inay ku go-eysana haddaad samayso dhib ma laha adoo macruuf farayo haddii hadda lagu dilo ama munkar reebayo haddii lagu dilo laakiin dariiq sax ah aada ku socoto waxba kaa dhibi mayso xadiidka nebiga wuxuu ahaa afdalu jihaadin kalimatu xaqin cinda suldaanin jaa-ir jihaadkan ugu fiican waa kelmad xaq ah oo suldaan jaa-ira laga ag yiraahdo haddaad intaad kelmadii si sax ah u tiraahdo xaqii aada sheegto dabadeed adiga marka lagu dilo ninkii kaa xooga badnaa uu ku dilo adiga nafsadaada ma tahluukeynin markaas cinda suldaanin jaa-ir marka la leeyahayna wax kastoo kelmadaas ay dhibaysa waa iska soo gelayaan ee suldaanka waxaa loogu halqabsaday xoogga asaa gacanta ku haysto hadday ummado kaleoo marka iyagana xoogga dhinacooda gacanta uga haystaa ay jiraan iyaguna marka yacni kelmad xaqa intaad sheegta markaasi ay markaa yacni kugu dhibaan oo kelmadda aada sababsato waxay kaa dhib waxay ku dhibaysa male waqtigaagii unbaadna dhimanaysaa ina dalika kaagaasi min casmi lumuuri arrimaha kuwooda loo qasday ka mid tahay walaa tusacir khadaka linnaas walaa tusacir ha leexinin khadaka dhabankaaga ama daankaaga linnaasi dadka ha u leexinin walaa tamshi ha soconin fil ardi dhulka korkiisa maraxan xaalaad tahay midkii kibrayo kibir ina allaha alla laa yuxibu ma jecla kula mukhtaalin mid kastoo kibir badan oo yacnii isqaadqaad badan fakhuurin oo faan badan ilaahay ma jecle walaa tusacirna waa la aqriyay walaa tusaacir khadakana waa la aqriyay macnuhuna waa isku midoo asalkana assacru waxaa la yidhaahdaa cudur geela ku dhaco oo uu markaa yacni isaga qoortiisiibaa marka dadabsamayso saa u taagnaanaysa nacam ayb kaasaa marka yani asalka sacrigu sidaas waay nacam ee macnuhu marka wuxuu noqonayaa dadka daankaaga ama dhabankaaga saha uga taagin nacam ha ka leexinin oo kibir iyo yani isqaadqaad dartiis walaa tusacir ha leexinin khadaka dhabankaaga ama daankaagii linnaasi dadka ha u leexinin ayib ha ka jeedinin takabur iyo kibir dartii walaa tamshi ha soconin fil ardi dhulka korkiisa ha ku soconin maraxan kibir adoo kibrayo in allaha alla laa yuxibu ma jecla kula mukhtaalin mid kasta oo isqaadqaad badan fakhuurin oo faan badan waqsid fii mashika waqsid dhexdhexayso fii mashika socodkaaga dhexdhexayso ayb oo socodkaaga dhexdhexaad ha noqdo hana isqaadqaadin oo yacnii ha sameynin intaad lugaha dhulka ku jiido adoo kibirtamaya ama cirbaha dhulka ka qaadqaadayo mid ordaayana ha noqoninoo degdegayo xasilooni iyo sakiino ku soco ayb oo dadaal si dadaal iyo hime ay ku jirto waqdud laab min sawtika codkaaga wax ka laab codkaaga hoos u dhig oo markaad hadlayso ama markaad yacni wax dhahayso ha qaylinin ina ankara laswaati codadka kan loogu inkirid badan yahay la sawtulxamiiri dameerka dameeraha sawtkooda waaye marka waqdud min sawtika markaad hadlaysa marka codkaaga hoos u dhigo qofka aada la hadlaysana wax maqashii hana iska qaylinin oo qaaqle qof iska qaaqle ah ha noqonin markaad hindhisayso aayar u hindhis marka aada halaaqoonayso ha iska qaylinin oo yacnii aayar u halaaqooyo intaad isku celin kartid isku celi markaad qof la hadlaysa sidoo kale manaa sidaa marka yacni u hadal ina ankara al aswaati sawdadka codadka midka ugu foolxumada badan loogu inkirid badan yahay la sawtulxamiiri dameeraha codkooda waay iyaga waxay u qaylinayaanna mararka qaar la garan maayo inkastoo nebigu sal alla ly slam uu yidhi shaydaan iyo u arkaya habeenkii oo kale marka yacni acuudu billahi min ashaytaan irajiim dhaha haddana marka xayawaanada kale waxaad arkaysaa mararka qaar yani dareen waxyaaba noocaas oo kale ku qayliyaan isaga qayladiisu aad bay u weyn u dheer tahayo waa la waa la inkirayaa marka uu qaylinayo kaas marka ha isku shabihin waay hadda innaga dadka arrinkan waa ku dhibannahay codkaas hoos loo dhigaayo iyo laba qof oo isku dhow isla sheekaysanayso waxaad arkaysaa halkaas laga maqlaayo taleefon markuu qofkii ku hadlaayo iridaas hadduu taleefon la istaago waa qaylinaan wax laga qabsan karo dadkii kale ay ka qabsanayaan ma leh dadka wuxuu soo jeedinaa marka dadka dareenkooda yuu soo jeedinayaa xoogaa marka in qofku isbaro in dadka uula hadlaayo inuu maqashiiyo waxaan qayladan tirada badanna marka iska dhaafo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed